kulan wacan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay adeeg daadejinta iyo dowlad wanaagga iyadoo aan maanta uga hadlayno wacyigelinta bulshada wacyigelinta bulshadu waa tiir muhiim u ah horumarka bulshada iyo dowladnimada waxa ay gacan ka geysataa in dadku ay fahmaan xuquuqdooda waajibaadkooda iyo adeegyada ay xaqa u leeyihiin marka bulsho la wacyigeliyo waxaa kor waxaa kordha ka qaybgalka dadweynaha ee arrimaha qaranka iyo sidoo kale kuwa deegaanka wacyigelintu waxay sidoo kale ka hortagtaa jahawareer warar khaldan iyo faham la-aan keeni karta khilaaf ama adeegyo si qaldan loo adeegsado bulsho wacyigelin leh waxay si fiican ula shaqays ula shaqaysaa hay-adaha dowladda taas oo sahasho hirgelinta qorshayaasha horumarineyd sidoo kale wacyigelintu waxay sare u qaadaa mas-uuliyadda bulshada dhiirigelinaysana ilaalinta hantida guud iyo sidoo kale xoojinta nabadda iyo wada noolaanshiyaha ugu dambeyn wacyigelintu waxa ay dhistaa bulsho aqoon leh ka warqabta isbedelada kana qayb qaadata horumar waara barnaamijkeenna maanta waxaan kaga hadlaynaa doorka wacyigelinta iyo ilaalinta warbaahintu ay ku leedahay adeeg daadejinta waxaana marti noogu ah brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaagga iyo sidoo kale marwe maryan maxamuud aadan oo ah iyadana la taliyo sare oo dhanka maamul dhankaas waa iyo sidoo kale marwe maryan maxamuud aadan oo iyadana ah la taliyo sare ee dhanka maamul adeeg daadejin ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland brofesorka ayaan marka hore soo dhaweynaya waayahay brofesor si kooban haddii dhegeystayaal baa laga yaabaa inay dib nagala soo qabsadeen laga dhici karta si kooban bal waa maxay wacyigelinta bulshada marka laga cabiro maamul daadejinta
aad ba umaqsanta cabdirasaaq wacyigelinta bulshada waa la socodsiinta iyo wargelinta bulshada waa tahay si ay u ogaadaan xuquuqda iyaku ay ku leeyihiin dowladdooda iyo welibana waajibaadka iyaka lagu leehay waajibaadkaas marka muxuu yahay
inuu u hoggaansamo muwaadinku xeerarka iyo dastuurka waddanka inuu ka qayb qaato amniga inuu noqdo canshuur bixiya oo iyadana tiir muhiima waa waajibaad lagu leeyahay
dowladdana xuquuq ay kuleeyihiin dowladdana xuquuqda kuleedahay ay tahay inay amnigooda sugto inay adeegii asaasiga ahaa biyihii waxbarashadii caafimaadkii ay ay siiso marka wacyigelintana waxay kala soocaysaa dowladaha hadda soo koraya oo dowladdeena hadda ay ka mid tahay soomaaliya oo kale iyo si guud markay marka jiraan xuquuqaadkaas oo kale aada bay dadaal badan ku bixiyaan dowladda jubbaland oo kale hadda dadaal badanay ku bixisaa iyadoo culaysyo badan ay iska jiraan abaarihii hadda jira oo aada bay uga qayb qaadanaysaa dowladda goobo waxbarasho oo wasaaradda waxbarashada hadda ay hirgelisaa jirta maamul daadejintii iyo fahamkii iyo wacyigelintii hadda wasaaradda arrimaha guduhu aada bay dadaal ugu bixinaysaa marka waxyaabahaas oo dhan marka marka hadda laga soo tago waxyaabaha ugu muhiimsan wacyigelinta bulshada marka lagu cabiro adeeg daadejinta waa in iyagana ay xuquuq uleeyihiin dowladda dowladdina ay waajibaad ku leedahay muwaadiniinta iyo bulshada waa gartay maxay tahay marka ama maxay muhiim u tahay wacyigelinta bulshada marka la hirgeliyo maamul daadejinta su-aashaas haddii aad maryan aan siiyo ama
markii la hirgeliyo maamul daadejinta waxay muhiim u tahay adeegyada ayaa waxay u dhowaanayaan bulshada dowladihii hoose waa lakab ka mid ah dowlada dowladda dowladda saddex lakab bay leedahay dowladda hoose dowladda dowladda dhexe stateka iyo iyo iyo iyo dowladaha hoose waa tahay marka dowladaha hoose marka markay adeegyada asaasiga ah loo dhiibo sidii waxbarashada hadda oo kale dugsiyada dhexe maxay ahayday waa meesha ugu dhow ee micnihii bulshadu ay dhaqsi gaari karto hadda ugu horeyntii markuu dab oo kale u kaco qofka ugu horey daminayo waa degmadoodee u dhow maxaa la dhihi jiray dadka laakiin haddii la dhaho wasaaraddu way kasii fog tahay marka waxaa jiro hadda oo kale adeegyada asaasiga markii loo dhiibayo dowladaha hoose ma ahan haddana wasaaraddii oo kale in adeegii oo dhan laga soo wada qaaday waxbarashada waxaa loo dhiibayaa brimariga waxaa loo dhiibayaa amsihajyada waxaa loo dhiibayaa degmada taas ayay marka waxay keenaysaa in ay isku xirnaanta inay inay inay xoog inay xoognaatay keenaysaa
asalaamu calaykum waa ku soo dhaweynaya walaal hindahaye
bulshada marka nibaa waan wada dhammahay laakiin waxaa jira walaalo soomaaliyeed oo baahiya gaar qabo sidee ugu qaybgeli karaan misana ay inta iyadoo warqabaha haddii qaarqaashada ay noqoto ay ugu dhigi karaan ma wacyigelinta ugu gaari kartaa ilaan bulshada haddii aysan dhexgeli karin qaar baa jiro guryaa jooga marka intaasaan rabaa inaa ii weydiiso waayahay aad aa umahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa su-aashaasi muhiimka ah ee aad barnaamijka soo weydisay waad ku mahadsan tahay hinda ayay u dhegeystaan ahaa dhowr mar soo wacday su-aal muhiimaana na soo weydiisay adna sidoo kale su-aal muhiim ayay barnaamijka soo weydiisay oo ku saabsan dadka baahiyaha gaarka qaba ama dadka naafada ah iyagana sidee wacyigelinta loo gaarsiin karaa si doorkooda muxuu yahay markay noqoto barnaamijkan ay ka qayb qaataan
waa mahadsantahay cabdirasaaq waxaan marinayaa maryan su-aashii iyadoo wadda jawaabtiibaa dhegeysuhu naga soo galay aad iyo aad aad iyo aad wayahay waa raaligelinaan ka bixinaynaa taas haddii aan taas aan dhegeystayaasha aad ayay kusii daba qabto waayahay
maamulka marka la daadajiyo muhiimadda ay leedahay waa waa muhiimadaan lasoo koobi karin waatay hadda markay ka hadlaysay doctorsadu tusaalaan kusiin soddon sharcigaasi lagu caddeeyo si goluhu deegaanka uga soo muuqdaan dumarka marka way diyaargarowgana wuu ka mid yahay haddeer ololaha la qaaday waayahay waa tahay dhegeysta ayaa ku jira qadka haddii aan siiyo hagaag alo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto walmacayim waa cali faarax maxamed intuu magaalada doolar gobolka gabi waa gartay cali waa ku soo dhaweynayaa ee aragtidaada iyo wixii su-aal qabto aad weydin lahayd martida iyo si guud barnaamijka
su-aasha arriba ilaa weydiiya martida waxay tahay wada ognahay oo dadku ma wada awoodo Eh, raadiya raadiya haddaad ka damiso raadiya naga dhegeysanayso
walaala waxaa weeye waa wada ognahay oo dadku ma awoodaan inay wada helaan eh, idaacad iyo telefoon marka ma jiraan kulamo dadweyne oo wacyigelin ah oo wasaaradda bulshada ay u samaynayso
waaya waa tahay waa mahadsan tahay aadaa kaaga mahad celinaynaa waa yahay dhegeystahan cali ayuu ahaa doolow ayuu naga soo wacay haddii aan profesorka aan weydiiyo su-aashaasi profesor aye marka laga soo tago wacyigelintan wasaaradda dhanka warbaahinta ay marsiinayso dadka waxa laga yaaba inaysan wada gaarin ama aysan si guud waxaa la arkaa warbaahinta aanan si fursad loo wada helin ama telefoonada waaweyn ama telefoonada yaryar ee idaacadaha laga lagala socdo laga dhegeysto kulamo dadweyne oo iyadana lagu wacyigelinayo oo wasaaradda ay wado ma jiraan
aad buu u mahadsan yahay eh, dhegaystahaasi haa wacyigelinta wasaaradda arrimaha guduhu ay ku howlan tahay haddana ay waddo eh, waxaaba halbowlo u ah kulamo toosa oo ay la yeelas- la yeelanayso bulshada qaybaheeda kala duwan eh, bishii haddaynan mar dhicin eh, labay dhacdaa waxay ka dhacdaan degmooyinka oo dhan Eh, degmooyinka qaar xataa tuulooyinka iyo degsimooyinka ku hareeraysan waxaa la isugu keenaa dadkeeda degmada eh, si loo helo eh, maaragtay cadadad oo eh, markaas waci- la wacyigeli karo marka bulshada si toosa ayaa loola kulmaa loo wacyigeliyaa loogu qeexaa muhiimadda ay leedahay eh, dowladaha hoose iyo maamul dadejintu xuquuqda ay iyaku ku leeyihiin dowladda iyo do- ama waajibaadka iyaka laga rabo bulshada waxaa kaloo loo maraa eh, oday dhaqameedyada loo maraa oo iyaku- iyaduna tub fiican ah oo lagu wacyigeliyo bulshada culimaa udiinka loo maraa waxaa loo maraa eh, oo aad iyo aad muhiim u ah baryahan dambe waa tahay waayahay dhegeysta ayaa ku jira eh, profesor eh, waxyar waa alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatulla waa ku soo dhaweynaya walaal waa gartay codkaagana sare u qaad magacaa intay joogtaa
waa cabdi oo jooga xaafadda farjanex maayo waan idin salaamayaa idaacadda iyo nimanka martida profesorka iyo marwada waaya marka horta barnaamijkan wuu fiican yahay iyo wacyigelinta ayadan qaas kareeta waa ta faa'iido badan ayay sameynaysaa iyo waxtar fara badan marka in hadda wiilka hadda kasii baxa idaacadda keliya inaan lagu reebin qeybo kale oo waddooyin kaloo loo mari karo wacyigelintaa jira sida tabeelooyin iyo shirar iyo boorar maaragtaa la sameeya wax noocaas oo kaleetana waaya way jiraan Mhm.
marka su-aale su-aalo yar oo kooban ara inaan weydiiyo barnaamijka haye soo dhow waxaa jirto eh, markii hadda barnaamijkan ka hadlaysaan wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta iyo federaaleynta markii laga hadlaayo Mhm.
eh, ma u diyaarsan tahay dowladda in oo ama meelaha qaar ama deegaanada qaar waxaa dhici karta in waxan ay ka yimaadaan khilaafaad ama fooday wax ka yimaado waa ta marka si ayna waxaas u imaanin ama hadday yimaadaanna looga hortago eh, ma u diyaarsan tahay tan kale eh, ma waqti go-ana jira oo hadda inaad dhowr degmaada lix degma camalaad sheegeen marka horeysa waaya Eh, hadda ma mana sii wada dardargelin rabaa oo kulli dhammaan inta maaragtaa maamulka u joogo Mhm.
Eh, tan kale saarab inaan weydiiyaadan waxay ahayd federaaleyn iyo dib u heshiisiinta federaaleynta ama federaalka ma wax maa ka soo gelaa barnaamijkan oo looga baahan yahay Mhm.
mise waa un barnaamijka oo maamulkan ku kooban waayo Mhm. waaya waa hagaag waa tahay Salaam.
aad u mahadsan tahay waa kaa qaadnay saaxiib waa mahadsan tahay sida barnaamijka noogala qayb qaadatay aragtidaada iyo fikirkaa waa ku mahadsan tahay professor aye n dhegeystahan dhowr su-aalood ayuu soo weydiiyey barnaamijka su-aashii koowaad ay ahayd eh, deegaanada qaar iyo meelaha qaar marka barnaamijyadan oo kale la sameynayo waa laga yaabaa yuu yidhi in waxaa soo bixi kara Su- dhegeyste kale ayaan soo ayaan israacinayna dabcan alo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة-
alo
وعليكم السلام ورحمة الله waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halka joogto
aa waa door weeye oo ku sugan degmada elma waxaan rabaa in martida barnaamijka aan weydiiyo eh, bulshadu sidee loo fahamsiin karaa muhiimadda eh, adeeg daadadinka uu leeyahay Eh, barnaamijkan sida ay iyagu noo sheegeen waa barnaamij eh, muhiim waa bulshadu laakiin hadda waxaa la baahinaya waa sidii bulshada loo fahamsiin lahaa muhiimadda uu leeyahay marka qaab eh, intan ka duwan oo lagu sii fahamsiin karo ma jiraan maadaama bulshadu eh, dad eh, kala duwan ay ku jiraan wala arrintaasaan rabay waaya aada umahadsan tahay waa kaa mahad celinaynaa nuur ayuu ahaa dhegeystahaasi oo ceel waaq isnaga nooga soo wacay waa israacinaynaa dhegeysta kale ayaa ku jira alo asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waan ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halka joogto
بندقة ولا الخير وعند أحمد حافظ مجالك اسمعي حافظ كمدة عن خطبنا waa gartay hinda soo dhawow barnaamijka haddii aad la socotay su-aal waa tahay hindo qadka ka go-ay waan rajeynayaa in ay intaan ku guda jirno ay soo beegsan doonto si ay barnaamijka eh, qeyb nagala noqoto islamarkaana su-aasha ay qabto ay martida iyo sidoo kale barnaamijkaba u weydiiso dhegeyste kale ayaa ku jira assalaamu calaykum alo asalaamu calaykum waa tahay dhegeystahan eh, isma maqalno waxaan rajeynayaa عليك ألو.
ألو alo asalaamu calaykum
عليك سلام waa ku soo dhaweynaya walaal magacaaga halkaa joogto
مي نورته وجوكته جمامي nuurta soo dhawow eh, barnaamijka ma la socotay
آه برامج كويس inta martida ahna waxaa weydiin lahaa su-aal ah ee sidee bulshada loo fahansiin karaa adeeg daadejinta Mm, muhiimadda ay u leedahay waayahay waayahay waa hagaag waad mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa sida aa barnaamijka noogala qayb qaadatay dhegeystahan waxaa xusid mudan inuu jamaame naga soo wacay islamarkaana eh, su-aashaasi aadka u muhiimka ah uu na soo weydiiyey Een, su-aalaha dhegeystayaasheena iyo martida ayaan dib ugu noqonayaa Eh, su-aashii ugu horreysay ee dhegeystuhuna soo weydiiyey haddii aan sii ambaqaadno professore iyo sidoo kale marwo maryan waxay ahayd eh, haddii shaqaaqooyin iyo sidoo kale khilaafaad bulsho een, ay ka dhashaan arrimahan gaar ahaan adeeg daadejintan ama samayntan golaha deegaanka maxaa xala ama maxaa la sameyn karaa diyaargarow nooceese la sameeyey iyo sidoo kale muhiimadda ay leedahay in la fahansiiyo bulshada oo fahan guud ay ka qaadato adeeg daadejinta iyo si guud maamul ama dowlad wanaagga iyo su-aashii kale ee ahayd iyadana laba su-aalood oo aada iskugu dhadhow ayay ahaayeen dabcan maxay tahay muhiimadda ah in la fahansiiyo bulshada adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga profesorka ayaan marka hore ku horumarayaa profesore
aada baad u mahadsan tahay cabdirasaaq dhegeystuuna wuu mahadsan yahay dabcan marka maamul la yeegleelayo adeeg la daadejinayo khilaafaad u yimaadaa doorashooyinka naftirkooda marka la hirgelinayo waa khilaafaad kala aragti duwanaan way timaadaa laakiin wasaaradda arrimaha guduhu si fiican bay uga diyaar garowday waxaa la raacayaa hab la yidhaahdo wadajir waayahay indho ayaa dib noogu soo laabatay alo alo asalaamu calaykum السلام عليكم waa kusoo dhaweynaya walaal
بلوها أخوة أنت صلاة waayahay hindu haddii aad isku sii darto waxaan ku guda jirnay oo profesorka uu nooga jawaabayay su-aalihii kaa horreeyey ama dhegeystayaashii kaa horreeyey haddii aad kusii darsato adna
آه ما شاء الله حليم كرافت دور ونحسن أصحابتا هدان قرق لو حن سؤال وحن ويدينا هل سؤال su-aashaas oo ah marka la leeyahay bulshada doorashada way u dareereysaa marka la leeyahay maxay u baahan tahay fahan iyo kadaadejin iyo maxay eedo qofku inuu fahansan yahay qofkaas marka qof marka ayada u tababaro oo hego oo qofkii jadwalka iyo wixii ka dhaadhiciyo dadkii doorashada u hego ma u tababaran yihiin mise hadda kadib ayaa la qorsheynayaa oo bulshada ayada naftirkoodba inay isdiiwaangeliyaan inay u diyaarsan yihiin ma laga dhaadhiciyo oo ma u fahansan yihiin oo xaadir buu yihiin
waaya wagaag ayada gasho qof iyo coddana ma fahansan yihiin su-aalahaas qaasi lama dhaadhicin lahaa ayaan rabaa in aan weydiiyo profesorka waana idin salaamaya waayahay waa mahadsan tahay waa ku salaamayna annagana sidoo kale aada u mahadsan tahay profesor ay raallina ahow dabcan dhegeystayaasha aad ayay barnaamijka u xiiseynayaan islamarkaana su-aalahooda aad ayay u tira badan yihiin iyo ka qayb qaadashadooda barnaamijka aada baa mahadsanta cabdirasaaq jawaabtii hadda aan wadnay oo ahayd khilaafka oo dee iyo mawduuc shaqaaqooyinka ka dhasha marka shaqaaqooyinka ka iman kara Mhm.
ama is-afgarawaa ka iman kara Waa tahay.
waqtiga doorashooyinka ay dhacayaan ee Waayahay.
golayaasha deegaanka la sameynaya ama maamulka la dejinayo waayahay wasaaradda arrimaha guduhu waxay samaysay tub loo raaco Ah.
Eh, tubta waxaa la yidhaahdaa hanaanka wadajir Mhm.
labada kun iyo toddobiyo tobankii ayaa la gebagabeeyey oo la sameeyey waa ee tahay la diyaariyey eh, hanaankaas Eh, waxaa jira guddiyo farsamo oo k- la shaqayn doona Mhm.
guddiga doorashooyinka waayahay guddiyadaas oo wasaaradda arrimaha guduhu ay naqshadaysay una dhuunduleela Mhm.
dadka waayahay eh, faham dheerna u leh eh, khilaafaadka iman kara iyo xallintooda waa tahay marka hanaankii lagu xallin lahaa haddii lacalla eh, uu yimaado khilaaf Mhm.
ku saabsan nidaamkan maamul dadejinta iyo doorashooyinka guddiga farsamo ayaa u diyaarsan iyagoo raacaya hanaanka wada jirna way way way fulinayaan hawshaas insha allah Mhm.
Abuurtay.
waa gartay maxay tahay muhiimadda ah in la fahansiiyo ee, bulshada waxaan weydiinayaa ee, maruwa maryan Een, b- maxay tahay ahmiyadda ama sidee loo fahansiin karaa ayay ahayd su-aalihii badi ayna soo weydiiyeen dhegeystayaasha in ay fahmaan bulshada ee, barnaamijkan ee ah adeeg daadejinta iyo maamul wanaagga ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiintu ay waddo oo adiga aad ka tirsan tahay dabcan
Een, waa mahadsanta walaal ee waxyaalaha lagu fahansiin karo waa wacyigelin in la sameeyo dowladaha hoose hadda erkismaayo baa lagu bilaabay Een, marka waxyaalaha een, markaas ay soo gudbinayeen civic engagement package waxa la dhaho ayaa dowlad wanaagu markaas eh, ma- eh, looga hadlay oo sanadkii lasoo dhaafay Een, baan oga hadalnay baakajkaasi Ay.
Een, hadday noqoto hataa isla xisaabtanka oo kale een, maayarka in lasoo fariisiiyo Waa in tahay.
gol- een- een odayaasha dhaqanka imaadaan su-aalo in la isweydiiyo xagga accountability-ga Een, hadday Xisaabtanka.
noqotona waxaan kaloo ka sameynaa ardayda in doodad doodo ay sameeyaan oo ay ku baranayaan mas-uuliyada mas-uuliyad markaasi kaga aadan xagga dowladda waxaa kaloo barboos garaynay ama aan soo jeedinay in manhajka oo kale xitaa lagu xoojiyo in waxbarashada lagu daro s si hadhow jiilkan soo socdaay ay ahaadaan kuwa mas-uuliyadoodii og iyo mas-uuliyaddu ayaga ay leeyihiin oo ka maqan garan kara marka saasaa lagu wacyigelin karaa waxaa kaloo lagu wacyigelin karaayo hadda meelaha goobaha ay iskugu imaadaan dadweynaha in maxay aheeday fariimo markaasi lagu dhajiyo oo baan ku wacyigelinaa oo markay baakajkaas la sameynaayo fariimo badan oo waxaa jira tagaasida lagu dhajiyay hadday noqoto xarumaha caafimaadka wacyigelin shirar la qabtaa jiray oo micnihii tababar waxaa jira oo kale dhalinyar in inti laisku keeno oo la tababaro ayagana dadka ay sii wacyigeliyaan marka qaabkaas ayaan maxay aheeday in bulshadu laga qaybgeliyo lagu wacyigelinayo aad iyo aad aad iyo aad waayahay waa waa tahay aad ay umahadsan yihiin dhegeystayaasheena su-aalahaas muhiimka ah ayna soo weydiiyeen intaas ayaan uga gudbaynaa su-aalihina kale ayaan sii gudagelaynaa iyo dhegeystayaasheena dhegeysta ayaa ku jira qadka halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullah soo dhowo walaal magacaa intee joogtaa waa dhowahay waa cabdi oo soo laabta xaafadda farjana har aan weydiiyo barnaamijka hal su-aal kaleeto iyo fikir kaleeto oo ku saabsan barnaamijkan wacyigelinta sida oo kale ayadana oo sidan kasii fiican lasii samayn karo waayahay soo dhowow soo dhowow
su-aasha waxaa waay waxaa malayna talaadada muslimiintana aadaan jeclahay oo barnaamijkan idaacaddaan ka dhegeysanayo oo profesorkii kaleeto markaas joogo uu dhahay degmooyin ama artaa laga qabta doorasho golo deegaan eh marka degmooyinkaas hadda laga qabtay wixii laga filaayay macnaha maamulka ama guddiga doorashada ay ka filaayeen ma sidii u dhacday oo sax mise wax gaabis baa jiray mise dee u dhacday macnaha doorashada taa soo dhaafin degmooyinka qaar laga qabtay kala deegaanka maxaa laga bartay macnaha waaya aad iyo aad haa maxaa laga bartay inta la filaaya ma ka soo baxda jawaabta macnaha laga filaayay qaabkii waa tahay tan kale
kale wacyigelinta qaabka loo sheegisinaa idaacad horta aad iyo aad ugu mahadsantihiin barnaamijkana in lasii kordhiyo oo xitaa gelinka dambe oo kaleeto xasiradii meelahaas lagu daro tan kaleeto maarataan oo lasoo yar xiriir laisku yar dhowey hadii suuragal noqoto
waayahay waa hagaag aada umahadsan tahay dhegeyste waa kaaga mahad celinaynaa sida barnaamijka noogala qayb qaadatay iyo sidoo kale su-aalahaga waa ku mahadsan tahay wayahay wa waa tahay profesor haye dhegeystahan su-aal aada u muhiim ah ayuu soo weydiiyey wasaaradda hore waxaay u sameysay barnaamijkan islamarkaana degmada afmadow ayaa laga hirgeliyey golihii deegaanka ee degmada afmadow laga sameeyey iyo sidoo kale sameyntaas golaha deegaanka ee la sameeyey maxaa laga bartay oo cashir u noqon kara midkan hadda ay wasaaraddu waddo ayuu dhegeystahan soo weydiiyey
aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq dhegeystuna waa mahadsan yahay tusaale ayay noqotay afmadow markay noqoto maamul dadejinta bcause xalqad kasta oo aynu halkan ku qabaadhigno tusaalaha afmadow wuu soo noqnoqday cashiro muhiima ayaa laga bartay waxaa ka mid ah in la bartay in siyaasadda la dadejin karo oo ay bulshadu dooran karaan golo deegaan iyo koox xor ah ayna lahaan karaan matalaad waxaa kaloo laga bartay in la daadejin karo awoodda fulineed oo degmadu ay qorshaysan karto baahiyaheeda hortebinta u leh islamarkaana ay fulin karto ayaa laga bartay afadow waxaa laga bartay in maaliyadda la daadejin karo oo ay degmadu u madax bannaanaan karto goobaha mucayinkaa ee ay tahay inay iyadu ka soo urursato canshuuraha ayaa laga bartay waxaa laga bartay in saddexdaas tiireen sheegnay oo isku duuban ay adeega gaarsiin karaan bulshada sida caafimaadka waxbarashada biyaha howlaha guud iyo deegaanka oo dhammaantood kobcay markii golaha deegaanka ee afmadow la sameeyey cashiro kale oo lagu sii qurxin karo golayaasha deegaanka oo la sameeyey ee la samayn doonana waa laga bartay oo ah in xubnaha golaha deegaanka ee isa soo sharaxi doona ee lasoo dooran doono in la hubiyo shuruudaha ay ku soo baxayaan iyagoo markaa loo tixraacayo xeerka dowladaha hoose ee jubbaland iyo welibana siyaasadda maamul dadejinta marka cashir aada iyo aada muhiim u ah oo naga nagu dhiirigelin karaa inaanu ku dawladda ku dhiirato inay golayaal deegaan oo kala samayso cashir aada iyo aada muhiima ah oo kalifaya inaan ka baaqsano ay dawladda ka baaqsato caqabado markii hore ay la kulantay hadda inay ka baaqsato maadaama cashir fiican waa tahay marka saasay muhiim u tahay cashirka laga bartay efmadow waa cashir muhiima wuu qor wasaaradda arrimaha gudaha haysa wayna adeegsanaysaa hadda wixii faa'iidaana way ka qaadanaysaa wixii kalena cashirka ka sidii kale oo dabaalanaysa dabaalanaysa
mar maryan maxaad ku dar lahayd
cashirada laga bartay waa sidii uu brofeseerka u sheegay weeyaan waaya
n wixii micnihii wanaagsan oo cashirkaasi aan ka baranayna waan dabaqi doonaa wixii kaloo dee soo taagmayna oo isleenahayna maxaa la dhihi jiray waa caqabadna waa tahay n waan ka leexan doonaa markii golahan aan ku dabaqi doonaa golaha golayaasha deegaankeen dhisi doono mustaqbalka
damirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw damiirku maxuu yidhi si daacada ugu adeeg dadnimo qaaliyaa lahaw
waxaad dhegaysanaysaan dhegeystayaal barnaamijkan gaarka oo ka mid ah barnaamijyadeennii taxanaha ahaa ayaan uga hadlaynay adeeg daadejinta iyo dowlad wanaagga radio kismaayo codka dowladda jubbaland ayaad si toos ah dhegeystayaal nooga dhegeysanaysaan waxaa dabcan barnaamijka marti noogu asaad maqlaysaanba islamarkaana barnaamijka si muhiima oo aada wanaagsan oogala qeyb qaadanaya
brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed iyo sidoo kale marwo maryan maxamuud aadan oo labadaba ah brofesorku waa waa dabcan qabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga ah iyo sidoo kale marwo maryan oo iyadana ah la taliyo sare oo dhanka maamulka adeeg daadejinta ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland ah dhegeystayaasha laba toddobaatan iyo sideed toban iyo afar afartan iyo afar ayay si toosa usoo beegsan karaan siday barnaamijka qeyb nagala noqdaan martida ayaan dib ugu noqonayaa waxaa xusid mudan inaan kusii daadegayna qeybihii dambe dhegeystayaashana aaday u fahmeen mawduuca islamarkaana su-aalo badan ay toos noo soo weydinayaan nana soo weydin karaan sidoo kale si toosa rofesor sidee dugsiyada waxbarashada ama goobaha waxbarashada ay uga qeyb qaadan karaan ama ay uga qeyb qaataan wacyigelinta bulshada su-aashan waxaa weydiinayaa marwo maryan brofesorku waan kusoo laabanaya dabcan wuu ku dari doonaa isagana
waa mahadsanta walaal waxay oga qaab waxay oga qeyb qaadan karaan in ardaydu loo sameeyo dhibe la dhaho doodo loo furo oo ku saabsan markaasi maxaa la dhihi jiray si ay uga doodaan markaa mawduucaas ku saabsan siday uga qeyb qaadan lahaayeen doorka ay ka ciyaari lahayen dowladda iyo roolka ayaga ay ku leeyihiin si ay ugu sii tababartaan mustaqbalka sababtoo ee ardayda mustaqbalka dhow ayaga ayaa madax noqon doono marka inay kusii tababartaan muhiim bay u tahay marka doodahaas waa laga waa lagu sameyn karaa oo maamul iyadoo taas ay ku baranayaan mas-uuliyaddooda iyo mas-uuliyadda markaas maamulkaba waxaa kaloo la sameyn karaa in manhajka lagu daro soomaaliya oo maxay aheede ardaydaba ay ka wada faa'iidaystaan si guud marka jiilka soo socda sida haddaay aan u sheegayba ay noqdaan maxaa la dhihi jira jiil fahansan wixii ayaga xaquuq ah oo ka maqan iyo wixii ayaga lagu leeyahy ilaa dadka hadday fahmaan waxa asbaabtu waxay ka timaadaa wixii haddaad garan wayso meesha adiga aad wax ka leedahay iyo meeshaad ka lahayn hadhow go-aamadibaa isku dhex wareerayo oo hadhow miiska go-aan qaadashada xitaa wareer bay noqonaysaayo adiga roolka aad leedahay oo sheegi lahayd xitaa ma garanaysid haddii miiskaasi lagugu waco go-aan qaadashada marka waxay noqonayaan hadhowda jiil wacyigooda iyo waxbarashadooda intaba ay dhisantay noqonayaan waxaa kaloo la sameyn karaa in macalimiintu ayaga ay u qaadaan ardayda wax la dhaho tawa fisit oo meelaha kale dee wadamada way kala horumarsan yihiin oo meel waxaa jirta aday daadejintu mar horeba dee dhaqan gashayba gooin la geeyay booqdaanoo meelaha ay ka fahmi karaan inay goobahaas tawaa loo qaado oo ay ilmihii soo arkaan iyo qaabaalka ay ula sheekaystaan micnihii muwaadiniintaasi si ay uga qayb qaataan iyo wixii lamid ah marka ardaydaa dhisan bay khibrad ka soo helayaan marka saas waa loogu iyadana waa loogu qaadi karaa ardayda marka haddii manhajka lagu daro oo ardaydii lagu barbaariyay fahmaan mawduucan waxaa yaraanaysaa fahan la-aanta ku saabsan daadejinta iyo si guud maamul wanaagga leedahay aada iyo aad taas baa yaraanaya sababtoo ah qofka inuu roolkii garan waayo wixii isku dhex yaacaan mas-uuliyaddiisii iyo maxay aheeday markaasi isaga uu ku lahaa iyo doorkii de dowladda ay lahayd inay iskaga dhex yaacaan waxaa ka mid ah inuusan wacyigaasna lahayn waxbarashadaasna haysanin marka taas ayaa maxay aheeday looga hortegi karaayo mustaqbalka dhow inay dajeel wanaagsan soo baxaan waayahay brofesore haye goobaha waxbarashada iyo sidoo kale wacyigelinta adeeg daadejinta iyo maamul wanaagga
aada baa umaqsan tahay waa awal iyo aakhirba waxaa soo koobtay doctorisada goobaha waxbarashada waxaa xusid mudan manhajka dowladda inay ku jirto maado la yidhahdo cilmiga bulshada waa tahay
cilmiga bulshadu waa asaaskii marka lagu bari lahaa caruurta heerka dugsi hoose dhexe xuquuqda ay ku leeyihiin dowladda iyo waajibaadka iyo ka saarnaan doona mustaqbalka markay noqdaan dad mudakarina oo maaragtay dadka iyo dalkooda u adeegaya marka manhajkii ku jiraa dabcan maamul daadejintuna markaa si dadban bay usoo gelaysaa waayo markii si guud loo wacyigeliyo caruurtii waxaa kobcaya keliya maamul daadejinta ma ahe garaadkooda aqooneed ogaaleed iyo la socodkii dowladnimada muhiimaduna markay dug sara gaaraanba de waa dad og waxay leeyihiin ee waxaan lahayn marka muhiim weeye arrintaas
waayahay marka maadaama cilmigii bulshada ardayda hadda faham guud ay ka haystaan oo xoogaa manhajkan uu ka mid yahay marwa marayna ay sheegto muhiim uu yahay in ardayga marka horeba uu fahmo maamul wanaagii iyo sidoo kale adeeg daadejintii ay muhiimna tahay macalimiinta iyo wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaan dowladda oo iskaashanaya inay ardayda fahmaan xitaa meelaha la ardayda ay booqdaan oo la fahansiiyo oo bandhigyo iyo doodo loo sameeyo barnaamijyadan oo kale ayay ku dartay marka taas profesore ma ka qayb qaadan kartaa fahanka sare loogu qaadayo bulshada inay fahmaan barnaamijyada la xiriira adeeg daadijinta iyo maamul wanaagga
aada iyo aad soomaaliya guud ahaan markaan ka hadalno maamul daadejintu way ka curatay mar hore waa tahay dowlad dowlado kalea jira oo xubinka ah xubno ka ah dowladda federaalka oo innanka maamul daadejinta inoogu horreeyey puntland baa ka mid waa tahay ah somaliland baa ka mid ah wasaaradda arrimaha guduhu hadda ka horba way fulisay inay shaqaalaha wasaaradda iyo xubnaha golaha deegaanka ee afmadowga markaa la doorto oo dhan inay qaado oo ay geyso puntland waa toorkii ay ka hadlaysay doctorisadu aad iyo aad aad iyo aad oo la arko sida ay u shaqeeyaan dowlada hoose waa nooc wacyigelina Eh, duqa guddoomiyaasha degmada ama duqa magaalada afmadow iyo gruubkiisa waxay xataa u safreen dalka dibaddiisa oo rwanda ay tageen kigali waa tahay meelo khilaaf ka dhacay maamul daadejintuna ay ka curatay oo kale sideenna nairobi iyo meelo badan ay tahay ay Absolutely, dhacaan.
ah. marka eh, u- in wacyigelintu aynan ku ekaanin gudaheenna oo keliya laakiin meelaha aan khibrad ka helayno inaan inaan inaan- inaan- inaan- inaan tagno waa muhiim wasaaradduna arrintaas wayba ku soo dhaqmi jirtay waa tahay in badan Mhm.
wayna ku mahadsantahay wasaaradda caafimaadka ee jubbaland Eh, kismaayo waxaa ka dhisan labiyo toban m c h haddayna ka badnaynba buulo guduud waxaa ka dhisan xarun ta hooyada iyo dhallaanka Go- sidoo kale buulo xaaji cabdalla biroole janaa cabdalla kullina waxay hoos yimaadaan degmada kismaayo caawa hooyada ku foolanaysa buulo guduud haddii xarun dhallaan iyo hooyada ayna buulo guduud lahayn isbitaalka guud ee kismaayo siduu ku soo gaadho
waa tahay way adag tahay
oo qiyaastii dhowr iyo soddon kilo dhowr iyo soddon kilomitr jirta Mm.
wasaaradda caafimaadka ayaa daadejisay qayb ka mida awoodaheedii marka awoodahaas iyo adeegyadaasna waxay ka mid yihiin ba ade- barnaamijka aan ka hadlaynayaa adeeg daadejin adeeg daadejinta waa gar waayahay wasaaraddii baa markaa qayb ka mida mas-uuliyadaheedii u u daadejisay deg- eh, degmada ilaa heer tuulo Mm.
muhiimadda ay leedahayna waa kaan hadda kaga shekeynayay waxaa kaloo ay xustay maryan haddii uu caawa dab ka kaco xaafad ka mid a magaalada kismaayo wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta gaaritaankeedu ama hadduu ka kaco buulo guduud iyo dhobley i- iyo gobeyn waxaa ka fudud degmada qaybteedii dabdamiska waana adeega la dadejinaya muhiimka ah waayahay marka adeegoo la daadajiyo oo laga daadajiyo wasaaradaha loona daadajiyo degma degmada markaan kuleehay magaalada kismaayo keliya oo tusaale kama wado waxaan ka wadaa tuulooyinka iyo degsimooyinka hoos yimaada oo dhanba loo la daadajiyo waxay keenaysaa yacni muwaadinkii inuu dareemo inuu do inay dowladnimo jirto ayuu dareemayaa waayahay kalsooni baa imanaysa waxaa imanaysa isla xisaabtan in muwaadinkii uu dhihi karo waxaa iga maqan hooyooyinkii iyo waalidiintiina dhihi karaa waxaa naga maqan xalanka waxaa xuqu- waxaa xaq u leh in ay degmadu maamusho inay tuuladu maamusho waa tahay ee wasaaradda ku
Ah, yacni isla xisaabtankaasaa iman karaa waayahay marka maamuldajiintu waaba aasaaska dowladnimo ka qayb qaata am horumarka dhaqaale xasiloonida siyaasadeed tirarka mabaadida ugu waaweyn ay higsanayso dowladda federaal iyo dowladda state labadaba waa waxay ku dhan tahay dowladda hoose
marhay maxaa ku dar lahayd waa tahay hagaag qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay weli waxaad maqlaysaan dhegaystayaal barnaamijkan gaarka oo ka mid ah barnaamijyadeena taxanaha ee adeeg daadejinta iyo sidoo kale maamul wanaagga oo radio ka samaayo codka dowladda jubbaland aad ka maqlaysaan qaybihii ugu dambeeyey ayaan dhegaystayaal isla soo gaarnay dhegeystayaasha ayaa iyagana aada barnaamijka si weyn uga qayb qaatay raalli ahaada dhegeystayaal si weyn uga qayb qaatay islamarkaana doorkooda si muuqda uga qayb qaatay sidoo kale waxaan u mahad celinaynaa brofesorka iyo sidoo kale marwo maryan haddii aan su-aashan dib ugu noqdo martida iyo brofesorka iyo sidoo kale marwo maryan maxay tahay natiijada kasoo bixi karta wacyigelinta bulshada ee maamul daadijinta brofesore
natiijada ka soo bixi karta waxaa weeye in ay bulshadu ogaato la socod xuquuqdooda iyo waajibaadkooda natiijada ugu muhiimsan ee wacyigelintan ka soo bixi karta waxaa weeye in ay ogaadaan muwaadiniintu awalan inay muwaadin yihiin oo xuquuq ay leeyihiin iyo kana waajibaad lagu leeyahay waa tahay marka waa waxyaaba uwen in ay fahmaan in waajibaad ayaga lagu leeyahay iyana xuquuq kuleeyihiin dowladda marumaren maxaa ku dar leh waxay kale abuuraysaa kalsooni waa tahay maamulka iyo iyo bulshada
marka waxaa wada shaqeyn yeelanaya dhow oo isla jaan qaadaya dowladdii iyo sidoo kale bulshadii oo isku sidkan oo suu brofesorka sheegay bulshadiina waajibaad lagu leeyahay bulshadiina sidoo kale iyana ay dowladdii ku leedahay ii sheegee dabcan xuquuq waa tahay gabagabadii ayaan isla soo gaarnay dhegeystayaal hal iyo laba maxaad soo jeedin lahayd brofesore ama aad ku wacyigelin lahayd bulshada na dhegeysanaysaa qaybii ugu dambeeyaan maraynaa aad baad umahadsan tahay cabdirasaaq bulshada dhammaan ku dhaqan jubbaland oon inaku ka mid nahay waxaan ku baraarujinayaa inay la socdaan barnaamijyada wacyigelinta ay wado wasaaradda arrimaha guduhu dabcan ilaa bisha maaris buu socon doonaa tani waxay faa'iido u leedahay fahamka dadku inay fahmaan xuquuqda ay ku leeyihiin dowladdooda sida xuquuqda aas-aasiga iyo iyo ka waajibaadka lagu leehay marka in barnaamijyadan lala socdo ay tabinayso radio xmio muddada iyada
waxaan kula dardaarmi lahaa bulshada inta hadda ay gaartay wacyigelintani inay sii gaarsiiyaan inta aysan gaarin baan aan soo jeedin lahaa waana ku mahadsantihiin dhagaysiga wanaagsan iyo saad su-aalaha nooga weydiisaan dadka kalena waxaan rajaynayaa inaad gaarsiisaan barnaamijka mahadsanidin waa tahay aada iyo aad ayaa umahadsan tihiin dhegeystayaal inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkan gaarka oo ka mid ah barnaamijyadeeni taxanaha ee aan uga hadlaynay adeeg daadejinta iyo dowlad wanaagga iyadoo barnaamijkan ay martiin ugu ahaayeen brofesor cabdirasaaq shaafici sheekh axmed oo ah khabiir sare oo dhanka adeeg daadejinta iyo sidoo kale dowlad wanaagga ah iyo sidoo kale marwo maryan maxamuud aadan oo iyadana ah la taliyo sare oo dhinaca maamul daadejinta ee wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta dowladda jubbaland radio kismaayo ayaana si toosa dhegeystayaal uga dhegeysanayseen codka dowladda jubbaland intaan ku kulmayno barnaamijkan barnaamijkaysa xiga nabadgelyo